laamigii xarunta ciidanka asluubka dhex maraayey dhexdiisa dhex maraayey inuu qof muwaadina uu sheeganayo hay-adanana ay warqad ugu qoreen waxaa leeyahay cid kasta oo falalka noocaasa ku jirta ha ka baantowdo cid kasta oo isku dayday inay dukumenti iyo meel u samaysatana waxaan maanta taliyaha hortiisa iyo ummadda soomaaliya horteedaba uga ballan qaadaya arrintaas inuu xafiisku baaris degdega ku samaynayo cid kasta oo ku lug yeelata been abuurasho iyo xadgudub hantida ummadda ahna waxaan filayaa muddo dhow in aad arki doontaan in sharciga la waafajiyo